wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdi xayir maareey oo ay qeyb ka yihiin wasiirada wasaaradaha beeraha iyo waraabka dowlad goboleedyada ayaa si diran loogu soo dhaweeyey magaalada beerdhabo ee caasimada kumeel gaarka u ah dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ujeedka socdaalka wasiirka iyo wafdiga uu hogaaminaya ayaa ah xoojinta tacabashada beeraha iyo laqabsiga isbedelka cimilada waxaana lagu wadaa in shirar ay ku yeeshaan magaalada beerdhabo ee xarunta gobolka baay wasiirka beeraha iyo waraabka dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdi xayir maaree ayaa warbaahinta faahfaahin uga bixiyay ujeedka ay u gaareen magaalada beerdhabo ee xarunta gobolka baay
sidaad la socoteen wasiirada beeraha labada heeree dowladdu maalmihii ugu dambeeyey waxaanu ku jirnay socdaal aanu ugu magac darnay socdaalka xoojinta tabcashada beeraha iyo la qabsiga cimilada isbedelka cimilada lugtii koowaad waxaanu ku tagnay maamul goboleedka galmudug maanta waxaanu ku faraxsannahay inaanu nimid maamul goboleedka soomaalidu u taqaano inuu yahay food basketkii soomaaliya ama dambiishii cuntada ee soomaaliya maamul goboleedka koonfur galbeed inaan nimid baan ku faraxsannahay wasiirada saaxiibada iyada sharafta leh halkan nagu soo dhoweeyeen ayaanu ku faraxsannahay qorshaha yaga waa cad yahay waxaa weeye kow inaanu samaysano istraatiijiyad waa waa noo samaysantay laakiin xoojino horumarino istraatiijiyadda shanta sane soo socota oo lagu dari doono qorshaha isbedelka qaranka national transformation plan ten ee hadda ka socda dowladda federaalka ahi waddo istraatiijiyadda inaanu xoojino waanaan xafiisyo ku qorin aanu shacabka iyo iskaashatooyinka beeraleyda la kulanno baahidooda ogaadno ku darno qodobka labaad aanu u socna waxaa weeye inaanu structurkayaga labada heer ee dowladda iyo structurka bulshadaanu u shaqayno inaan hagaajino si aanu markaanu doonayno inaanu taageero gaadhsiino ay noogu fududaato waxaa noo saddexaa brojectiyada aanu doonayno inaanu ka hirgelino dalka ama maamul goboleeda dalka inaanu qiimayno hore halkan waxaanu ugu soo dirnay dad aqoon-yahaniina oo actually uu hogaaminayo agaasime cabdi agaasima blant protectionka waxay la kulmeen wasaaradda iyo iskaashatooyinka kabacdina waxay sameeyeen projectis la doonayo in halkan laga hirgeliyo oo halkii markii hore ama dowladda waxaa laga helo ama beesha caalamka waxaa laga helo baahida yada naloo sheegi jiray aanu doonayno inaan baahida yada annagu hadda sheego ujeedka socdaalkani ay maanta ay ku tageen magaalada beerdhawa xarunta gobolka baay wasiirka wasaaradda beeraha dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa waxa uu kusoo aadayaa iyadoo ay dhowaan shirar kala duwan ay kusoo qabteen magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug